bandhigan lagu shirrabaya geela ee lagu eegayo ama lagu qiimaynayo geela caanaha ugu badan laga liso ayaa waxa ay ka socotaa oo lagu qabtay meel u dhaxaysa tuulooyinka maqaaxida inanta iyo abaarso ee galbeedka magaalada hargeysa boqol iyo sagaal iyo labaatan halaad ayaa la keenay iyadoo labaataneeyo kooxood oo ka ganacsada geelu ka soo qayb galeen sida la sheegay qaar ka mid a dadka geela dhaqda ee aan kula kulmay goobtan lagu shirrabaya geela ayaa v o a u sheegay dareenkooda iyo waxa ay arkeen ibraahim cismaan guuleed ibraahim baqaye ibrahim adigu ma qolada geeladaad anu qolada geela aha haa geel baad keentay geel baan keenay saalaad keentay waxaan keenay laba iyo toban halaad oo dhalay waaye ilaa iminka halkee wax ku marayaan imanka meel wanaagsan bay marayaan haye haddii ala laba halaad way iga dhacday saddex way iga dhacday labiyo tobankii halaad haye sagaal baa soo boodi ka warantaa Ha, En, weli en, geel soomaalidu waa dhaqan jirtay waa run.
laakiin weligii lama tartasiin lama tartasi.
arrintan sideed maxay wallaahi si qurux badan geela berigii hore waa dhaqasha ayadun buu daaqi jiray lama tartasiin jirin inanku haddana maanta tartan baabu galay ma garatay haddee sha allah bilaha dambena ee bisha sagalaadna mid ka sii badiyaanu keenaynaa haddii alla ka dhiga dambe maanta tartan baabu galayoo dee labiyo toban baa keeno saddex meel la- sagaal baa soo booday meel wanaagsan buu marayaaba markaa ma waxaan mu aqoonin iyo xeryahan iyo cadimaka waa kaa deer bal sida wuxuu daaqa u cunayo marka aad iyo aad baan u- yaanu- yaanu ayaanu dhiirigelinayna geli loogu istihaadaya waa ku qanacsanay waa naga caanihiisii wada dhamayna haa bismi illah raxmaan raxiim waxaa idhaa kiise xasan qowdhan dee waad mahadsantihiin v o a aad baad mahadsantihiin maadaamaad nagu soo booqateen tartankii geela halkii lagu tartansiinayey geeli si fiican baa loo tartansiiyey waa arrin nagu cusub waa arrin aan hore soomaalida uga dhicin waa arrin aan ugu farxannay waa geelii hawdka joogay raggii hawdka joogay baa lasoo xareeyey dadkii baa la isbaray tii wax walba oo la isbaray aad iyo aad baan ugu farxay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee somalilan cali xuseen nuur ayaa u sheegay v o a in wasaarad ahaan ay iska kaashadeen qabashada shirrabaadan geela dowladda isutagga imaaraadka carabta ujeeddada geelan laga leeyahay xeraynteedu waxa weeye inaannu ogaanno caanaha geela ee maxaanku idhaahdaa intay leeg tahay qiyaas ahaan ee caanaha candhada ku jira ayaannu rabnaa inaan maxaanku idhahdaa ogaanno marka caanaha ogaanshahayga waxaannu ka baranaynaa amba maxaanku laga baadigoobayaa hashun caana badisay maxay ku caana badisay ta caana yaraysana maxay maxaanku dhahdaa ay ku caana yaraysay marka tartanka gebigiisuba intaasuu iyo inaannu dhiirigelino dadka maxaanku dhahda xoola dhaqatada maxaanku dhahdaa iyo dowladda imaaraadka oo iyaduna hawshan maxaan ku dhahda aad nogala shaqaysay ayaan dhiirigeliyaa mustafe cali ducaale waa guddoomiyaha ururka caana soo saarka geela ama geel jiraha ee somalilan waxa uu u sheegay v o a urur ahaan sida ay u dareensan yihiin waa dhiirigelin qiimo weyn weyn u leh ummadda somalilan in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geela ahaa in maanta een, mar- een, marxaladdii labaad uu gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii waxay iman doontaa in caanaha marka farriinteenina ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaado inaynu caanu leenahay waxaa iman doona kambaniyeys daba socda oo caanaha doonaya marka diyaargarow weyn baa halkaa ku jira madaxweynaha een, waxaan uga mahad celinayna dhiirigelinta uu la garab taagan yahay qolada imaaraadka ee walaalaheena hawshan inaga caawiyey na iyaguna waa mahadsan yihiin dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo goobtan lagu shirrabaya geela yimid saaka ayaa sheegay in aanu kaga qaybgelin magaca xukuumadda dowladda ama madaxweynenimo isagoo ah xubin ka mida dadka geela dhaqda anigu iminka kumaan iman si een, dowladnimo rasmi ah waxaan ku imid anoo ka mid a geelleyda anugu halaan leeyahay sida mustafiya geel badan mari marka maadaama aan ku jira geelleyda waxaan imid anoo geelleeya tartanka kamaan qayb gelin waan soo diyaargaroobayaa waan ka yar baqday markaan arkay nimanka geelasha badan iyo geela waaweyn la wato marka waan soo alamitinayba ciyaarkooda waan soo alabatay doona marka markaan soo alabatay ayaa- maya maya anugu sanadeena soo gaaraya waa meel horaa gaadhay anuu hala yar baan wabaabiyaa laakiin waxaan u anoo geeleyda ka mid a ururkaa geeleyda iyo mar aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa imaaraadka eh, dowladda imaaraadka inagoo xidhiidho badan leh waxay inoo keeneen anugu waan la yaabay maalinta hore iran geel baan tursan caanin hala shirrabo oo la kala iibsanin baan arki jiray laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay hasha caanaha u yaraysay ma caafimaadkeeda ma cuntada cuntayba ma dabeecad kalaa haysa hadduu geela caaniray waa la bedelayaa awr baa loo doonayaa dhaqankiisaa la bedelayaa marka innaga hashii maanta dhexaadkaaga waxaa maraysaa saddex iyo badh kiilo maalintii oo saddex jeera la sheegay laakiin iyaga koodu wuxuu marayaa siddeed marka waxaa in waajib inaynu gaadhsiin khadar maxamed cakulle v o a hargeysa